Xaafadda Cochin ee magaalada Beledweyne ayaa laga hirgeliyay iskuulka Alfajri kaasi oo lagu baran doono waxbarashada aasaasiga iyo luqadaha. Iskuulka Alfajri ayaa waxaa lagu baran doonaa maadooyinka aasaasiyaadka sida Soomaaliga, xisaabta, faqraka hadalka, luqadaha iyo farqi-qurxinta. Maamulaha iskuulka Alfajri Cabdi Cabaas Maxamed ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u hirgeliyeen iskuulkan.
baahiyaha keenay in iskuulka xaafadda laga hirgeliyo xaafadda Cochin gaar ahaan laanta raadeelka baahiyo markaasi loo qabo waxbarashada waayo waxbarashada weynaan iyo yaraan ma laha iyo sidii markaasi jahliga lagu guuri lahay iyo markaasi arday firfircooni iyo noloshooda markaasi wax ka bedeli karo si loo soo saaro haddii aan ku hormaro iskuulka magaciisa waa alfajri academy waxa uu bixiyaa maadooyinka aasaasiga markaasi ardayda bilowga ama beginnerka sidaa u taqaanid soomaaliga iyo xisaabta iyo farbarashada waa inta basic oo qofka markaasi wax sooma qaadan lisleeyahay ama waxbarashada ugu horeyso waa inta la siiyo sidoo kale qeybo waxaa jira markaasi koorsooyin ardayda haddii markaasi macad ay dhigtaan ama markaasi qofka wax uu bilaaban yahay oo rabo inuu fursadaha waxbarashadiisa uu ka faa-iideysto uu horumariyo meel uu u qalmanayso u fariisto si markaasi loogu soo kaabo fasaladaas bulshada ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan markaasi kolley waxbarasho horena u sheegay weynaan iyo yaraan ma laha qof walbane inuu markaasi uu ka faa-iideysan karo waqtiyihiisa jaaniska ah in markaasi waxyaabaha u baahan inuu barto in noloshiisa oo markaasi wax uu kaga bedelo Qaar ka mid ah bulshada xaafadda Cochin ayaa bogaadiyey.
bismillahi raxmaan raxiim alfajri school waa iskuul aada loogu baahnaa walaal eh, oo ma aragtay laga hirgeliyey xaafadda holwadaag xaqiiqatan markii aan aragnay in loo baahan yahay iskuulkan oo alfajri oo jaanis badan iska furan yahay eh, meeshana ay taallo waxbarasho ma aragtay macallimiin heer sare ahna loo dhiibay si ay ma aragtay u hirgeliyaan ama ay usii wadaan ay usii dadajiyaan waxbarashada asaasiyaadka ah sida soomaaliga xisaabta carabiga ingilishka iyo farqurxinta maadooyinkaas ayaa ka baxa Eh, waan soo dhaweynaynaa So, magacaydu waa cabdisalaan ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee kaasoo noogala hirgeli noogala hirgeliyey iskuulka alfajri ee iskuulkaasi oo waxaan ka rajeyneynaa in si wanaagsan oo soo saari doono jiil wanaagsan ee iskuulkani ee hadda laga furay ee xaafadda Cochin ee anagoo haddii aynu nahay ee bulshooyinka ku dhaqan magaalada beledweyne ee iskuulkani oo laga sida ugu wanaagsan aan ugu faa'iideysan doon insha allah si wanaagsan ayaan soo dhaweynaynaa iskuulka alfajri Iskuulka Alfajri ayaa ka mid noqon doona iskuulada lagu barto waxbarashada aasaasiga kaasi oo ka qayb qaadan doona la dagaalanka jahliga iyo horumarinta akhris qoraalka.